deegaankan lagu magacaabo buulo madiine oo u dhow degmada afgooye ee wilaaya islaami ee shabeellada hoose ayaa waxaa laga hirgeliyey macdi ay habeenku wax ka baran doonaan kaas oo ay hirgelisay wilaayada furitaanka macadkan cusub ee laga hirgeliyey buulo madiine ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ku nool deegaankan macadkan cusub ayaa loogu magacdaray asmaa binti abibakar radiallahu can kaas oo ay wax ku baran doonaan dumarka muslimaadka ah ku dhaqan deegaankan ugu horeyn mudiirka macadka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono macadka laga hirgeliyey deegaanka buulo madiina macadka la furayo waa machad looga talagalay gabdhaha muslimaadka ee ku nool wadada madiino degmada afgooye inay wax ku bartaan magaciisana waxaa lagu magacdaraa asmaa binta abibakar sideed radiallahu canha sababta looga magacdarayna waa halgankii ay ku leedahay diinta islaamka weye gabdhahaasina inay iyadaas oo kala noqdaan insha allahu tacaala aan rajaynayno shicaarka macadka looga shicaarayn waxa waaye واخلع رداء الجهل إن العلم بين الناس نور والبس رداء العلم أنت بثوبه أبدا جدير مثل موسى دون وصدح سنة إن شاء الله تعالى قد وراك على نغضه مقرر كقبح دوننا مزوك كورونا هايكم وتفهيم القرآن الكريم مع التجريد وتصحيح المنكر لو وحسنا قبح يعني قبح دونا حفظ المتون الشرعي وحسنا قبح دونا خط النسخ يعني قرآن الاستشقاء عربية هي وحاكلو كبحي دونا بر اللغة العربية وهذا كان اللغة العربية شان وحاكلو كبحي دونا إن شاء الله تعالى أفك الصومالية كبحان وقور إلى المعبر إلى جدها لحو حاكلو كبحي دونا الرياضيات إن شاء الله تعالى مع الكاسين وحردين إن شاء الله تعالى إن سيد الوقت لجلب وصحن دونا هذا الله سبحانه وتعالى إلهي sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonadii waalidiinta deegaankan ayaa ka waramay shucuurkooda ku aadan furitaanka macadkan iyagoona sheegay in baahi weyn loo qabay waxaa laga furay macadka degmada afgooye wiilada madiino aa laga furay haddii ilaahay ku ku diiday waxaan oogu talagalnay in haweenka ay wax ku dhigtaan waa qoran yihiin waa joogaan haddii ilaahay kuulada alxamdulillah wixii odayaal ah iyo haddii ilaahay kuulaxay nabadoni wixii waali go-aankaasaan hoofka ka xariiqni taasaan ahay magaceydana kalebaan cabdiraxmaan xasan waaye marka alxamdulilahi sidaasaa jirtaa sidaaka haddii ilaahi kuleeyahay shabeelle waaye aanu ku faraxsannahay weliba maanta maanta alamaad aa ku faraxsannahay gabdhaha macad aa loo furay maantane xaflada aa loo dhigi marka waa waa ku faraxsannahay waxbarashada maanta gabdhahana loo furaayo macadna loo turjumayo maasha allah ala ugu faraxsannahay taasoo gabdhaha noogu baraayaan iyo anaga haweenka inuu maasha allah ala ugu faraxsan yahay maanta naan ugala taagan yahay maasha allah waxaan qalmay haddii maanta waxna la baraayo dib ma qabna alxamdulilah
maktabka dacwada wilaaya islaamiya ee shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardargelinayay hirgelinta macahid iyo maraakiis cusub ay wax ku bartaan bulshada ku nool gobolka iyadoona loogu goon leeyahay sidii sare loogu qaaday raawacigii diineed ee bulshada